bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay sideedda bisha may sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka somalilan ayaa sheegay in qorsho cad ay ka taagan yihiin shirka magaalada london lagu qaba doono koow iyo tobanka bisha oo ku astaysan maalinta khamiista ee soo aadan shirkaas oo looga hadlaya arrimaha soomaaliya iyo sidii loo caawi lahaa dowladda dhexe ee soomaaliya shirkan oo ay qabanqaabinayso dowladda ingiriiska ayaa waxaa lagu wadaa inay shir guddoomiyaan ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxaana ka qaybgalaya maamul goboleedyada dalka ka jira kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay gaarayay magaalada nairobi halkaasoo ay kaga sii ambabixi doonaan magaalada london ee caasimadda dalka britain shirkan ayaa lagu wadaa in looga hadlo qorshooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay qorshaha qaran ee soomaaliya iyo sidoo kale sidii dowladda soomaaliya ku heli lahayd dhaqaalo ku filan oo ay ku dhisto ciidamadeeda iyo horumarro laga samaynayo gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka somalilan sacad cali shireh oo shir jir ay ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu yahay midaan qusaynin somalilan oo aynan ka qaybgeli doonin asigoo dhinaca kale ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay shirka waxyaabaha looga hadlayo oo ay qayb ka tahay qaadista cunqabataynta hubka ee saaran soomaaliya taas oo uu sheegay inay tahay mid walaac ku abuurayso ka maamul ahaan
shirkaasi waa shir loo qabanayo wadanka soomaaliya waanu jaalnahay shirkaasi shir annagana hoseeya haddii aan nahay somalilan runtii maaha waxaan rajeynayna wax arrintii wanaagsan ay uga soo baxaan gobolka somalilan waxay leedahay xuduud caalamiya oo la yaqaano madaxweynaha soomaaliyana maaha madaxweynaha somalilan maaha somalilanna soomaaliya maaha waa laba wadan oo jaara weligood bay taariikhina saasay ahaan jirin waxaan uga qayb gelin ma baxa dee shirxushintiina hoseeya annaga wallahi dee kollayba maadaamaanu nahay wadan ka mida gobolka yaniga gobolka runtii maanta wuxuu baahan yahay nabad buu baahan yahay wax walba mataqaana uga muhiimsan dabcan werwarkeeday leedahay marka dee wadan gobolka ka mid ah la hubeeyo ama mataqaana abaabul ciidan u galo anaku werwar baan runtii arrinkaa ka qabnaa waxaana cabsi naga haysaa in loo adeegsado hubkaas maxaan dhahday maaha sidii loogu soo dabaali lahaa nabad wadanka soomaaliya keliya laakiin sidii maxaan dhahday ay dhibaato uga soo gaarla wadamada shaarkana ha arrinkaas runtii faragelin baanu aragnaa anaku wada hadal nabadeed baanu la bilownay soomaaliya waxaan jecelnahay runtii inaan jirka ku joogno oo ka wada hadalo maxaan dhahday wixii naga dhexeeya labada wadan ka dhexeeya wada hadal laga hadlo waxa laadiyo wixii ku saabsan faragelin lagu sameeyo amba ciidan la keeno amba ciidan laga qorto gobollo ka mida iyo magaalooyin ka mida somaliland waxaan runtaan warnahay inuu arinkaasu burburinayo wadahadalka iyo nabadii somalilan ayaa inta badan sheegta inaysan ka mid ahayn soomaaliya inteeda kale inkastoo caalamka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ay ku celcelinayaan mar waliba in ay ka mid tahay soomaaliya xuduudaha soomaaliyana ay yihiin kuwo muqadas ah oo aan laga hadli doonin wadahadallada maamulka somalilan iyo soomaaliya u soconayay muddooyinkii dambe marna laguma soo hadal qaadin arrinta ku aadan gooni isutaaga somalilan marka laga reebay in laga hadlo arrimaha horumarinta iyo sidoo kale ganacsiga gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee soomaaliya ma jiro qorshe cad oo ay labada dhinac wadahadallada ku matalayay oo ay isla gaareen oo ku aadan in loo ogolaado somalilan in soomaaliya inteeda kale ay ka goodo iyo in ay kasii mid ahaato toona dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xerada badbaada ee ku taalla duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxay ka cabanayaan sida ay sheegayaan faragelin iyo barakicin ay ku hayaan maamulka degmada dharkiinley ee gobolka dadka barakacayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in la qorsheynayo in si awood ah looga saaro goobaha ay kaga sugan yihiin xeradaasi oo ay sheegeen inay ku howlan yihiin arrintaasi maamulka degmada oo ay ku eedeynayaan haatan in ay usoo tafaxayteen sidii ay kaga barakici lahaayeen goobaha ay ku sugan yihiin waa maamulka degmada wadajir qaar ka mida dadkaasi oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in ay qaati ka taagan yihiin maamulka waxayna sidoo kale ugu baaqeen dowladda dhexe ee soomaaliya gaar ahaan madaxda sare ee dalka inay soo farageliyaan arrinta dhibaatada leh ee lagu haya dadkaasi inkastoo eedeytan maamulka uu iska fogeeyey sheegayna inaysan waxba ka jirin in ayagu ay qorsheynayaan in ay barakiciyaan dadka ku dhaqan xeradaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya xasan xuseen ayaa waxa uu sheegay in wax laga qaban doono arrinta cadaalad darrada inta badan laga cawda ee ka taagan qaybaha garsoorka ah ee soomaaliya waxa uuna sheegay in dib u habeen lagu samay doono arrintaasi waxna ay ka qaban doonto dowladda soomaaliya wasiirka waxa uu tilmaamay inay jiraan shakhsiyaad gacanta lagu soo dhigay dabadeedna la geeyay xabsiyada kuwaasi oon wax cadaalad aan helin waxa uuna sheegay in arrintaasi ay yaray doonto wasaaraddiisa kana hortegi doonto waxa uunugu baaqay dadka soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan wasaaradda iyo sidoo kale qaybaha garsoorka si xal loogu gaaro cabashada soo laalaabatay ee in badan ka taagan qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan goobaha garsoorka
shaygaasna waa bedelay amniga iyo cadaaladda lama kala saari karo haddii aad amni aad tiraahdo oo cadaalad aad ku darin macnaha amnigaad sheegaysa waxba kama jiraan waxaa loo baahan yahay marka in shuruucdii dalku u yaalay ay raacaan ay ilaaliyaan nidaamkii ku degsanaa muwaadinkaas lasoo eedeeyna sigan xuquuqdiisa ilaaliya xogkii la rabay in laga qoro iyo nidaamkii loo maray xanaankii in loo maro muwaadinkaas marka markii lasoo eedeeyo kadib dambigii lagu soo sheegay weli laguma xukumin xeer ilaalintiibay soo daray inay fiiriyaan shuruucdii dalku u yaalay dembigii haddii ay u arkaan dembi oo la geen karo maxkamadii ay ku soo ogaan shaksigii haddii dembigii aan ahayn dembi lagu soo ogaan lagu soo ogi karana la fasaxo xeer ilaalintii markii ay arrinta soo dhaafto dabcan maxkamadii ay imaana maxkamadii marka la keeno waxaa soo galaya marka muddadan oo xaaladaas socoto maxkamadii qareenadii aa soo galaya waa doorka ugu muhiimsan dadka qaadan lahaa
wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliyana waxa ay shaaca ka qaaday in haatani wixii ka dambeeya ay ku dadaali doonto sidii kulamada hoomka dhallinyarada soomaaliyeed ee ciyaarta kubadda cagta ay ugu ciyaari lahaayeen gudaha dalka iyadoo haatan xulka qaranka soomaaliya uu hoom ahaan ku dheelo magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti maadaama sababo amni awgood aan loogu ciyaari karin gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho wasaaraddu waxay tilmaantay in ay dadaal u geli doonto sidii ay wax kaga qaban lahayd arrintaasi iyadoona haatan ku dadaalaysa in kulamada hoomka xulka qaranka soomaaliya ay ku ciyaaraan gudaha dalka soomaaliya arrintan ayaa noqonaysa mid muddo dheer kadib haatan dib usoo noolaan karta iyadoo guul ay gaarto xulka qaranka u gaaro xulka qaranka soomaaliyana ay ugu dambaysay toddobaatameyadii markaasi uu soomaaliya ay ku ciyaari jirtay duulada isboortiga qaranka ee stadium muqdisho ee degmada wardhiigley ee gobolka banaadir wasiirada hawe wasiiradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed deeriye oo ka hadlaysay shir ka furmay magaalada muqdisho oo ay isugu imaanayeen xiriirada kubadda cagta ee ka jira maamul goboleedyada dalka xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradaha ciyaaraha iyo dhallinyarada ee maamul goboleedyada dalka kaasoo muddo socon doono laguna dejinayo qorshaha lagu hiigsanayo in ay soo baxaan dad kuwaalata u dheh ciyaarista kubadda cagta matalana xulka qaranka soomaaliya ugu dambeynna munaasabadaha lagu soo xiraya kalfadhiga koowaad ee mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay habeennimadii xalay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda soomaaliya kulankan oo ay hadallo ka jeediyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ah ayaa waxa ay dhammaan soo jeediyeen inuu yahay aqalkan mid wax badan ka bedeli kara siyaasadda soomaaliya maadaama uu matalayo maamul goboleedyada dalka ka jira halka aqalka hoose uu matalayo qabaa'ilaadka dega deegaanada dalka soomaaliya kulankan ayaa waxaa khudbad ka jeediyey guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi kaas oo ku dheeraaday ahamiyadda aqalka sare iyo sidoo kale inuu sheegay inuu yahay aqalkan mid curdun ah loogana baahan yahay waxyaabo dhowr ah horena ma u lahayn sida uu sheegay raadraac laga raadraaco hanaanka wax loo dhisayo iyo sidoo kale qaabka uu dhaqmaya aqalkan sidoo kale brofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose ayaa waxa uu sheegay in ay yihiin kuwo wada shaqay doona haatani wixii ka dambeeya labada dhinacna ay haldan u wada jeesan doonaan sida uu sheegay jawaari waxa uu tilmaamay in labada baarlamaan ay xogo isdhaafsan doonaan sidoo kalena ay u wada shaqay doonaan hal aqal balse keliya magaca uu ka dhigayo laba aqal warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaan idiin aqrinaya warka intaynu dib mar kale u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo